makiyat weeyaan suurat lgaashiya ama suuratu hal ataaka xadiidu lgaashiya qaala tacaala alla wuxuu yihi bismi illaahi اraxmaani اraxiim hal ataaka ay qad ataaka waxaa kuu yimid xadiidu lgaashiyati tii dabooleysay sheekadeydii hal haddii ficil uu ka daba maro qad bimacnaa qad waayaan dhahnay hal ataaka ma kuu yimid ay qad ataaka waaba kuu yimide waay xadiidulgaashiyati tii dabooleysay sheekadeedii makuu timid maxay dabooleysaa dadkao dhan jin iyo insiba qiyaamuhu waa daboola magacyada qiyaamaha waa algaashiya cid ka maqnaanaysa ma leh wujuuhun wajiyaalo yowma-idin maalintaa yowma-id khashiyat algaashiyatu marka ay midda dabooleyso ay wax dabooleyso wajiyaalo maalinkaasi khaashicatun tu dullaysan waay wajiyaalo maalintaa way dullaysan tahay dadku laba waay marka marka wujuuhu nakira in mubtada laga dhigo maxaa musawiq u noqday litafsiil tafsiilka waayo hadda waxaa la kala qaadi rabaa maalintaa dadna waa nicmaysan yihiin dadna waa dullaysan yihiin wujuuhun wajiyaalo yowma-idin maalintaa ay dabooleyso midda wax dabooleyso qiyaamuhu uu imaanayo wujuuhun wajiyaalo yowma-idin maalintaa ay qiyaamuhu dadku uu daboolayo khaashicatun tu dullaysan waayo wajiyaalo caamilatun tu shaqayn yacni tu shaqaynaysa waayo naasibatun oo noogeyso waaye wajiyaalo marka myacni maalintaa tu shaqaynayso oo daaleysa waayo laba tafsiir baa ku jirto caamilatun aakhira in laga hadlayo aakhirada ibnu cabaas waxaa laga wariyey caamilatun way shaqaynaysaa fi nnaari naarta dhexdeeday ku shaqaynaysaa naasibatun waa dhibtoonaysaayo kulaylkeeday ku dhibtoonaya in laga wado shaqada ay shaqaynaysana dee silsiladii bay jiidaysaa lagu xiray silsila naareedka ah cadaabka dhexdiisana way ku dhibtoonaysaa tafsiir sidaas waay tafsiirka labaadna waxa uu leeyahay caamilatun wejiyadaasi tu shaqaynaysa waay adduunyada dhexdeeda ayay ku shaqaynaysaayo waxaa soo gelaya marka qof walbo oo camal ilaahay uu ugu dhawaado samaynayaa fil xaqiiqana wax ilaahay loogu dhawaado ma aha oo mufasiriintu waxay yidhaahdeen haadihi likulli mujtahidin fii kufrin qof kastoo dadaalayo haddana gaalnimo ku dhex jiro nasaarada hadda marka kanaa-ista isaga jirto kuwa yacnii guurka inta iska dhaafay sawmacaadka ku jiro oo xaqaamaadka yahuudda iyo qof walbo oo camal samaynaya rabbi baad u dhawaanaysaa isleh haddana laakiin ilaahay kasii fogaanaya waayo waxaad ilaahay ugu dhawaanayso waa inay noqdaan wax rabbi jideeyey mubtadicana waa soo galaa qofka mubtadica ah oo cawo iyo maalinba ku jira uun dadaal siday isaga la tahay qiyaamo markuu tagana man camila camalan laysa calayhi amrunaa fa huwa raddun ay ku dhici doonto ayb waaxidii wuxuu leeyahay laa yaqbalu llahu minhum ila ma kana liwajhihi khaalisan laa yaqbalu ijtihaada fi bidcatin wa dalaalatin ilaahay ma ka aqbalayo dadka ilaa waxay ilaahay darti u sameeyeen ma ahane ijtihaad bidco dhexdeeda ku dhacay dadaal bidco ku dhacay dhexdeeda iyo baadina ilaahay ma aqbalayo laakinahu yaqbalu wuxuu aqbalayaa alle rifqan fii sunnatin qofkii si dhimrin ku jirto inuu u camal falo sunno dhexdeedana uu ku camal falo marka qof walbo waxaad hubto ku camal falo waxaad berri hubto ood hubto oo khilaaf aan geli karin rabbi ku caabud si aad aakhira wax u hesho laakiin wax maanta dhanba doodi ka furan tahay ugu yaraan ugu yaraan markaad xitaa aad waxba kala garanaynin shaygan laysku khilaafsan yahay iska badaa midkan laysku raacsan yahay aad ayb waa marka aadan waxba garanaynin haddaad diinta wax ka fahmaysidna de waxa fiican ba aad caamilatun tu shaqaynaysa waayo wajiyaal wajiyadaasi naasibatun oo dhibtoonayso taslaa waxay gelaysaa naaran naar ayay gelaysaa naarta oo xaamiyatan kulul naar kulul ayay gelaysaa tusqaa waa la waraabinayaa min caynin il xaggeed ayaa laga waraabinayaa isha oo aaniyatin aada u kulul karkeedii gaartay laysa lahum uma sugnaanin iyaga dacaamun wax cunto ana uma sugnaanin ilaa min dariicin geedka dariica la yiraahdo maaha xaggiisa ma ahani kaa unbaa xaggiisa ay wax uga sugnaanayaan dariicu marka waa geed markuu qal markuu qoyan yahayna geed qodax leh waayo oo gaabanun dheerayn marka uu qoyan yahayna waa la cunaa xooluhu way daaqaanaan ujeedaa ee marka uu qallalana sunuu noqdaa sun xoolihii daaqo waxay ka faa-iidayaan male bal waaba ku jiranayaan ayb geelana geedkaasina marka waxaa laga yaqaanaa dhulkan xijaaz iyo oo waxay yidhaahdaan qurashiyiintu ama xijaaziyiintu shibriq shibriq ayay yidhaahdaan kolley soomaalidu uu geed soomaalidu taqaano inuunan ahaynaa kolley muuqdo ayb waa nooc un ama dhirta ka mid ah oo qodax leh oo markau qallalo xooluhu xataa waxba aan ku taraynin wixii iyaga ay fahmayeen baa marka lagula waramayaa laysa lahum uma sugnaanin dacaamun wax cunto ah uma sugnaanin kuwaa naarta gelaya naarta dhexdeeda ilaa min dariicin geedka dariica xaggiisa maahani laa yusminu dariica oo laa yusminu aan cayilinaynin walaa yuqnii aan deeqayninna oo aan waxba ka taraynin min juucin baahi xaggeedna aan waxba ka taraynin yacnii waxna cayilin maayo xoolihii baahina qaadi maayo oo waxba kaka deeqi maayo saasaa marka geedkaa isaga lagu tilmaamay qoladaa halkaasay ku baxeen wujuuhun wajiyaala yowma-idin maalintaasi naacimatun weeyaan mid nicmaysan wajiyaalo maalintaa way nicmaysan tahay raadiyatun tii ku raalli ah waayo lisacyihaa camalkeedii camalkii ay la timid mid raalli ku ah ku faraxsan weeyaan fii jannatin janno dhexdeeda ayay ahaanayaan wajiyaalkaasi jannada oo caaliyatin sarreyso qadarka qadar ahaan u sarreyso makaana iyo darajo ahaan u sarreyso wax walba ku sarreyso laa tasmacu wujuuhdaasi wajiyaalkaasi ma maqlayso fiihaa jannada dhexdeeda ka maqli mayso laaqiyatan tu laqwi la imaanayso mid laqwi la imaanayso hadal meel ka dhac ah ku hadlayso maqli mayso fiihaa jannadaa dhexdeeda waxaa ahaaday caynun il isha oo jaariyatun dureereyso il socoto oo dureereyso ayaa ahaatay caynun marka hadda ismu jinsi unbaa laga wadaayo midii malabka iyo tii qamrada iyo tii caanaha iyo tii biyaha intaba waa soo wadagelayaan fiihaa jannadaa dhexdeeda caynun baa ah il isha oo jaariyatun dureereyso soconayso fiihaa jannadaa dhexdeeda waxaa ah sururun sariira yaalo sariiraha oo marfuucatun la kor yeelay qaradeeda iyo dherarkeeda kulli waa la kor yeelay wa akwaabun koobab ayaa jannadaa dhexdeeda ah koobabka oo mawduucatun la dhigay oo la diyaariyey laba tafsiiraa ku jirto mawduucatun bimacnaa koobabkaasi cabitaankoodii waa ku jiraa w in la buuxiyo oo la shubo iyo uma baahna mawduucatun waaba diyaaroo meesha iska yaalaan macno labaadna waxay tahay ishaa burqanaysa sad afartaas nooc khamriga iyo caanaha iyo biyaha iyo yacni malabka wado koobabkoodii waa ag yaalaan oo galaas isii iyo koob isii iyo uma baahna waaba la darbay waa la diyaariyey labadaa macnaa ku jirto wanamaariqu ayaa ah barkimo ayaa ah barkimaha dhexdeeda wa fiihaa dhexdeeda waxaa ah namaariqu ayaa ah barkimo barkimaha oo masfuufatun la safay barkimo la safay oo la safay marka maxay tahay kuwo waa ku fadhiyaa kuwo waa ku xusullaysan yahay midna waa ku dhabarkiibaa ayuu ku cuskanayaa marka barkimo aan ka dhammaanayninee safan ee midna uu ku xusullaysan yahay midna dhabarka uu ku cuskan yahay midna uu ku fadhiyo korkeeda ayaa ah ayb namaariqu waa jamcu numruqatin wanumruqatu hiya alwisaadatu waa barkinta wazaraabiyu ayaa ah janaad jannadaa dhexdeeda waxaa ah wazaraabiyu yacni katiifado ayaa ah taas oo mabhuuhatun la firdhiyey oo la faafiyey ayaa ah zaraabiyu marka waa albusud lcariida waa katiifadaha la goglay oo la fidiyey aada u dheer wahiya tanaafisu latii yacni tanaafista marka wafdi iyo marka lasoo dhaweynayo loo dhigo oo quruxda iyo markaa aada uga qeyb qaadanaya ayaa ah markaa dadka ahlu jannada ilaahay markaa jannadii wafdi bay ku yihiin aad baa loo daryeelay oo markaa yacni loo koolkoolinaya wuxuu ku leeyahy markaa yowma naxshuru lmuttaqiina ila araxmaani wafdan ayb qofka marka de wax bani aadama maalinna marna aada haysato marna ku goynayo waxaa ka fiican in laga doorto marka katiifado aan marnaba kaa dhammaanaynin oo rabbi raalli ahaanshadiisana lagugu daray ayaa ka qiimi badan oo maanta hadda waxaad arkaysaa taariikhda adduunka dad kaarbadyo cascas loo dhigay wax fara badan oo haddana markii dambe si xun u dhintay ayaan arkaynaa si xun u dhintay iyagoo un laga daba ordayo markaa yacni la dilaayo oo si xun loo ihaanaysanayo ama iyagoo cararayo ordayaba wax marka isaga dhanba sidaa u gaaban bani aadamku inuu isku dila ma ahaane waa inuu tan al tii alle inaan ka aadno waayo midaan uu rabbi tilmaamayo subxaanahu watacaala wazaraabiyu baa jannooyinka dhexdooda ah katiifado mabhuuhatun lafidi la firdhiyey oo yacni dhulka dhan lagu goglayo lagu fi lagu faafiyey afalaa yanduruuna miyaynan fiirinaynin ila libili geela intii ka a miyaynan fiirinaynin kayfa sidii miyaynan eegaynin khuliqad loo abuuray geela sidii loo uumay oo alla u abuuray miyaynan fiirinaynin de geel carabtu waa dhaqdaan waana yaqaanaan isagiibaa waxaa laleeyahay bal haddaad qudrada rabbi aad rabtaan geela undaya oo fiiriya oo geela marka weynaantiisa marka la fiiriyo siduu u weyn yahay waxaa weeyaan cibraa ku sugan isagoo sidaa u weyn marka cunug yar ou hogaanka u haayo oo uu tu-inayo o fariisinayo marna ou kicinayo cibraa ku sugan sida ilaahay dadka ugu leyliyey sida uu u qadi karo inta uu adkayso karo biyaha uu ka qadi karo marka la fiiriyo oo xayawaan lamidaba ounan jirin cibraa ku sugan rarka ou qaadayo cibraa ku sugan carabtuna de safiinatu saxraa ay dhihi jireen oo saxarahaasi geela unbay uga gudbi jireen waana ilaahayna waa tilmaamay oo marka yacni xoolaha markuu nicamkooda ka sheekeynayay wataxmilu adqaalakum ilaa baladin lam takunuu baaligiihi ilaa bishiqi lanfus ayuu yidhi cibar marka aada u fara badan ayaa hab abuuristiisa ku jiro iyo shaqadiisa sidau u shaqaynaya iyo adkaysigiisa iyo waxyaabo kaloo aada u fara badanba afalaa yanduruuna miyaynan eegaynin ila libili geela intii kaa miyaynan fiirinaynin kayfa sidii miyaynan fiirinaynin khuliqad loo abuuray geela wa ila samaai samada xaggeeda miyaynan eegaynin kayfa sidii miyaynan eegaynin ka bedel ruficad loo kor yeelay sida loo kor yeelay samada oy mar meel walbood tagta ay kaaga korayso wa ila aljibaali buurihii xaggooda miyaynan eegaynin kayfa sidii miyaynan eegaynin musibad loo qotomiyey oo loo taagay dhulka loogu muday miyaanay eegaynin buuraha iyagana cibar waa weynaa ku sugan qaarkood jidadka laga samaystay haddaad aragto saacad ka hor ama nusaac ka hor baabuurkii meeshii uu maray yaa saa u fiirinayaa iyadoo meel ka koraysa uu saaran yahay haddana meeshii uu saacad ka hormaray ayuu saa hoostiisa uga fiirina yacni buurta qaabka jidad looga samaysto ama sida ay u taallo ama sida ay qaar waa waa caro qaar waa dhagxaan qaar waxaa weeyaan waa jaballo ad adag cibar waa weyna iyadana marka ku sugan siday dhulka ugu qotomaan wa ilal ardi dhulka intii ka ah miyaynan fiirinaynin kayfa sidii miyaynan eegaynin sudixad loo fidiyey oo dhulka yacni loo fidiyey horaan uga hadalnay dhulka fidintiisa iyo shakli kurawi oo banooni camal inuu leeyahay inaynan iskhilaafaynin ibnu kathiirna wou sheegaa meelahan oo kale fadakir waani nebi moxamedow inamaa wax kale ma ahne anta adigu mudakirun baa tahay ku waaninayaa tahay mid dadka waaninaya unbaa tahay adiga lasta ma tihid bimusaytirin ma tihid lagu diray calayhim iyaga korkooda lagu diray ma tihid waa intaan jihaadka lagu farad yeelin ama loo amaan loo yani intaan loo ogolaanin lasta ma tihid bimusaytirin mid la diray calayhim iyaga korkooda lagu diray ma tihid adiga ilaa man axad ma ahane tawallaa jeestay wa kafara ilaa man laakiin lagu noqoyeedha waxaa fiican istinaha in laga dhiga munqaic ilaa man laakiin lagu noqoye man qofkii tawallaa jeestay wa kafara gaaloobay fa yucadibu waa cadaabayaahu mankaasi allahu allaa cadaabayo alcadaaba cadaabkii buu cadaabayaa cadaabkii day alakbara weynaa cadaabkii weynaa buu cadaabayaa haddii mutasil laga dhigana marka fadakirtaas ayaa marka yaa laga soo reebayaa macnuhuna waxau noqonayaa fadakir waani ilaa man tawallaa wakafara ma ahani qofkii aada yacnii damacaagu ou ka quustay ou ka go-ay iimaankiisa ma ahane wixii rajo laga leeyahay wax u sheego waani saasuu noqona haddii mutasil laga dhigo fadakirtaa laga bixina haddii munqaic laga dhigana laakin man tawallaa wakafara fayucadibuhu llahu ilaahay waa cadaabah fa-dana waxaa loo geliyay damantaas mubtadaha noqonayso ismigaa mawsuul maadaama uu shardi shabahayo fayucadibu wou cadaabayaa kaasi allahu alle hu manka fayucadibu wou cadaabayaa allahu alle hu mankaas ayuu alla cadaabayaa alcadaaba cadaabkiibuu cadaabayaa cadaabkii day al akbara weynaa weynaanta badnaa ina ilaynaa annaga intii ka ah unbaa iyaabahum noqodkoodu ou ahaaday ina ilaynaa inaga xaggeenna unbaa iyaabahum noqodkoodu ou ahaaday ilaynaada marka iyaabahumta dambey ku tacalluqaysaa haddana marka waxaa loo soo hormariyey waxaan ujeedaa ismiga saa maahane ismi khabarkii baa lasoo hormariyey ismigii baa dib loo dhigay maxaa loo sidaa loo yeela xasri in laga faa-iido ina ilaynaa annaga xaggeenna unbaa iyaabahum noqodkoodu ou ahaaday xaggeennay usoo noqonayaan uma intaa dabadeed markay noo soo noqdaan kabacdi ina calaynaa inaga korkeenna unbaa xisaabahum xisaabtoodu ay ahaatay xisaabtooda inaga dusheenna unbay ahaatay oo annaga xisaabayno hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina muxamadi waaalihi waasxaabih